aynu ku bilaabanaynaa shirka madasha wadatashiga ee ka socday muqdisho ayaa mabda ahaan laysku raacay in hab isku dhafan oo qabiil iyo deegaan ah lagu soo xulo labada aqal ee baarlamaan ee la filayo in la dhiso bisha agost ee sannadka soo socda marka uu dhammaado wakhtiga dowladda uu madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha ka yahay hogaamiyaasha soomaalida oo ku kala qaybsanaa habka la isugu xulayo ama loo xulayo dowladda tan xigta ayaa gelinkii dambe isugu yimid meel dhexe kaas oo la filayo in faahfaahinta ay soo baxdo bisha ugu horeysa ee sanadka soo socda wariyeenna magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo ka qayb galay xiritaanka shirkaasi ayaa warbixintan goordhoweyd halkaas inooga soo diray gabagabadii shirka madasha wadatashiga ay goobjoog ka ahaayeen madaxda dowladda federaalka madaxda dowlad goboleedyada xubno ka socday bulshada rayidka safiirada dalalka shisheeye warbaahinta gudaha iyo tan dibadda ayaa lagu soo bandhigay warmurtiyeed ka hadlaya waxyaabihii ay isku waafaqeen madaxda soomaalidu muddadii shirarku ay uga socdeen muqdisho ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa akhriyay mabaadiida la ysku raacay ee ku qoran warmurtiyeed ka soo baxay kow inaysan jirin wax muddo kooroosi ah xilliga uu dhammaado muddada dastuuriga ee hay-adaha dowladda labo dhismaha aqalka hoose iyo aqalka sare waa inay qayb ka ahaadaan hannaanka doorashada ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka saddex doorashada labada aqal waa inay ku saleeyaan isku dheelitir qabiil iyo deegaan afar in ergooyinka doorasho ay ka qayb qaadan doonaan doorashada xildhibaanada baarlamaanka taasoo ka dhacaysa caasimadaha dowlad goboleedyada ergooyinka waa inay matelaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka dhallinyarada iyo bulshada rayidka shan inay jirto quraas cayiman oo ka mid ah labadaas aqal taasoo haweenka loo qoondeeyey waa in la xoojiyo xuquuqda dhalinyarada iyo dadka laga tila badan yahay intaba lix in laysku raaco qorshe howlfulin siyaasadeed cad oo qeexaya marmarinta hannaanka doorasho ee labada kun iyo lix iyo tobanka iyo mid kale oo caddaynaya sidii dalka doorasho hal qof iyo hal cod looga hirgelin lahaa sanadka labada kun iyo labaatanka qorshayaashaas waa inay qayb ka noqdaan heshiiska kondomaysta ah ee hannaanka doorasho ee labada kun iyo lix iyo tobanka toddoba kadib wadatashi hogaamiyaashu ugu noqdaan deegaanadooda waa in faahfaahinta kamudambaysta ah ee hannaanka doorasho ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka iyo qorshaha fulneed ee isku raacaya kulanka lagu qaban doono kismaayo tobanka januari labada kun iyo lix iyo tobanka wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee wakhtigiisu dhammaanaya nikkey ayaa sheegay in saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey ay socdeen wadahadalla aakhirkii la isku tanaasulay iyadoo cid kasta ay wax ka tagtay
waxa tanaasul lagu tilmaamo waa in cidna aysan helin wax walba oo ay doonayso balse cid walba waa inay heshaa wax uun maanta waxaa bannaanka u soo baxay hab cusub oo tixgelinaya wixii dadku ay ku sheegeen wadatashiyadii lala yeeshay baarlamaanka cusub dhisiddiisa kuma salaysnaan doonto oo keliya qabiil balse sidoo kale waxay ku salaysnaan doontaa matalaad dhinaca juquraafiga ah ama deegaanka ah xildhibaannadu ma soo magacaabi doonaan odayaasha dhaqanka balse wakiillo ayaa soo magacaabi doona kuwaasi oo ah ilaa dhowr kun oo dadka matalaya cod ayayna u qaadi doonaan musharaxiinta xubnaha baarlamaanka waxaa sidan lagu heli karaa xulasho dhab ah waxaana ay noqon doontaa tallaabo loo qaaday dhinaca helitaanka doorasho ku salaysan qof iyo cod
gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo ka hadlayay madasha ayaa ka digay in la hareer maro dastuurka isagoo codsaday in wax kasta oo lagu heshiiyo la horgeeyo baarlamaanka si loo ilaaliyo sharciyadooda jumhuuriyadda soomaaliya ee federaalka ah waxay leedahay dastuur dastuurkeeda way ku dhaqantaa way ku dhisan tahay waanu ku soconnaa mar walba markaan idhaahdo markaan ka reebo madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka oo lix iyo labaatankii oktoobar markii kalfadhiga kan oo hadda furan baarlamaanka la furaya hortiisa wuxuu ka caddeeyey oo martaa uu ka beri yahay in wax alla wixii tala ah soo baxa in dastuurka la waafajinayo golaha shacbigana uu ansixinayo kama si aan maqal dad badan oo madaxda ka mid ah ama dadka oona kaalmaynaya ka mid ah markaan soo qaadoba arrinta dastuurka lagama fursanaya iraado way ka gaabsadaan arrinta jumhuuriyadda soomaaliyeed dastuur bay leedahay dastuurkeeda waa in la ixtiraamaa taasi ka gorgortan male iyadana madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo soo xiray shirka madasha wadatashiga ayaa yididiilo ka muujiyey geedi socodka loogu jiro hiigsiga aad yo aad ayaa ididiiladeennu ay u fiican tahay aad yo aad ayaan ugu dhabar adeegnay in tala soomaaliyeed oo mustaqbalka dowladnimada soomaaliya lagu hagaajinayo lagu dhammaystirayo oo lagu adkaynayo inaan inaan gaarno safarro badan ayaa loo galay meelo badan ayaa loo tegey intaana waxaa sameeyey madax iyo mas-uuliyiin iyo qaybo ka tirsan bulshada soomaaliyeed ma sahlanayn howl sahlan ma ahayn in hal maalin dalka oo dhan wakhti isku mida dad isku mida oo soomaaliyeed wadatashi ay ka galaan war meeshaanaan joognaa waddadan isgoyska aan taagannahaye xaggee uga dhaqaaqaynaa ma haysano maabkii lagu socon lahaa see yeelnaa bal dhinacaan u dhaqaaqi lahayn aan ka tashanno waxaa la yidhi wixii laysku og yahay ceeb ma keenaan haddii ay keenaanne eed ma keenaan shirkan kan xiga oo ka dhici doona magaalada kismaayo sida lagu heshiiyey tobanka janaayo ee sanadka soo socda ayaa looga fadhiyaa hogaamiyaasha soomaalida inay la yimaadaan faahfaahinta kama dambaysta ah ee hanaanka doorasho ee sanadka laba kun lix iyo toban iyo khariidad fulineed ku saabsan sida lagu gaarayo hanaankaasi ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho